waxaad samayseen dadaalkiinnii ugu dambeeyey waxaana ka soo baxay midhaha soomaali u aayaysan axmaamad caawe waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxdii qaranka madaxdii dowladda federaalka soomaaliya madaxdii dowladaha xubnaaka dowladda federaalka ah ee ka soo qayb galay shirkii meeshaa ku dhammaaday oo guusha ku dhammaaday iyagoo u sameeyey runtii aan hubo inay sabar dulqaad iyo mas-uuliyad u muujiyeen ummadda soomaaliyeed reer galmudugna ay taxgeliyeen waxaan rabaa inaan idhaahdo reer galmudugow meelaad joogtaanba waxaad muujiseen magacii iyo maamuuskii iyo kartidii hufnaantii laydinku yaqaanay ood soomaali dhexeeda ku lahaydeen baad la soo baxdeen waana ku guulaysateen soomaaliyana waa ku guulaysatay annaga teennana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay halkaas nooga sii socoto galmudug mida galmudug barwaaqo ah galmudug guulaysatay inta noo dhimanoo cadowga meelaha unaga jooga jooga deegaanadeennana waan ka xoraysanaynaahay reer galmudug gacmahaas qabsada una diyaargarooba insha allah